kitaabkii yo'eel yo'eel cutubka koowaad kan waa ereygii rabbiga oo u yimid yo'eel ina fitu'eel odayaashow kan maqla oo dadka dalka degganow dhammaantiin dhegta u dhiga wartanu ma waxay dhacday wakhtigiinnii mase wakhtigii awoowayaashiin haddaba idinku carruurtiinna u sheega oo carruurtiinnuna carruurtooda ha u sii sheegeen oo carruurtooduna qarni kale ha u sii sheegeen wixii koronkorada ka hadhay ayax baa cunay oo wixii ayaxa ka hadhayna laddaa baa cunay oo wixii laddaaga ka hadhayna diir baa cuntay kuwiinna sakhraamiinta ahow toosa oo ooya kuwiinna qamriga cabta oo dhammow qamrigii macaanaa aawadiis u baroorta waayo waa idinka go'ay waayo dalkaygii waxaa ku soo kacay quruun xoog badan oo aan tiro lahayn oo ilkahoodu waa sida ilko libaax oo kale oo waxay leeyihiin miciyo gool libaax oo kale geedahaygii canabka ahaa way baabbi'iyeen oo dhirtaydii bardaha ahaydna way diirteen wayna murxiyeen oo kala tuurtuureen oo laamahoodiina waa qayax cad haddaba u muusanaaba sidii gabar juuniyad xidhatay oo u barooranaysa arooskeedii ka dhintay qurbaankii hadhuudhka iyo qurbaankii cabniinku waa ka go'een gurigii rabbiga oo wadaadada ah rabbiga midiidinnadiisa way barooranayaan beertii way ba'day oo dhulkii wuu barooranayaa waayo hadhuudhkii wuu baabba'ay oo qamrigii cusbaana waa engegay oo saliiddiina way cidlaanaysaa kuwiinna beerrayda ahow isku naxa oo kuwiinna beeraha canabka ah ka shaqeeyow u ooya sarreenka iyo shiciirka aawadood waayo beerta midhaheedii way baaba'een canabkii wuu engegay oo birdihiina wuu dheday oo geedkii rummaanka iyo geedkii timirta iyo geedkii tufaaxa iyo xataa dhirtii berinka ku tiil oo dhammu way wada engegeen oo farxaddiina way ka dhammaatay bini'aadamiga kuwiinna waadada ahow jooniyado guntada oo ooya oo kuwiinna meesha allabariga ka adeegow baroorta ilaahayga midiidinnadiisow kaalaya oo habeenka oo dhan juuniyado ku jiifa waayo qurbaankii hadhuudhka iyo qurbaankii cabniinkaba waa laga joojiyey gurigii ilaahiinna haddaba soon naadiya oo shir ku dhawaaqa oo soo wada ururiya odayaasha iyo dadka dalka deggan oo dhan oo waxaad isugu keentaan guriga rabbiga ilaahiinna ah oo markaas rabbiga u qayshada waxaa hoogtay maalintaas waayo maalintii rabbigu way soo dhowdahay oo waxay u imaanaysaa sida halligaad ka timid xagga ilaaha qaadirka ah war cuntadiisoo kama go'in indhahayaga hortooda farxaddii iyo rayrayntiina sow kama baabbi'in gurigii ilaahayaga abuurkii la beeray wuxuu ku qallalay ciidda hoosteeda oo maqsinnadiina way baabbi'een oo baqaarradiina waa la dumiyey maxaa yeelay hadhuudhkii baa qallalay xayawaanku aad iyo aad bay u cabaadaan oo suufyada lo'da ahu waxay la welwelsan yihiin daaqla'aan oo xataa xeryaha idaha ahu waa dhibaataysan yihiin rabbiyow adigaan kuu qayshanaynaa waayo dabbaa laystay daaqii cidlada oo dhirtii duurka ku tiilna olol baa wada gubay haddaba xayawaankii duurku biyahay kaa doonayaan waayo durdurradii biyuhu way engegeen oo daaqii cidladana dab baa laystay yo'eel cutubka labaad siyoon buu ka dhex afuufa oo buurtayda quduuska ah ka dhawaajiya oo dadka dalka deggan oo dhammu ha wada gariireen waayo maalintii rabbigu way imaanaysaa oo haatan way soo dhowdahay oo maalintaasu waa maalin mugdi iyo gudcur ah oo waa maalin cadar ah oo gudcur qaro weyn ahu jiro oo waxay u imaanaysaa sida kaaha waa beriga buuraha ku dul faafa bal eega dad tiro badan oo xoog weyn dadkaas wax la mid ah hore looma arag oo iyaga dabadoodna wax la mid ahu ma jiri doonaan xataa tan iyo sannado iyo qarniyo badan hortooda dabbaa waxlaysanaya oo dabadoodana ololbaa waxgubaya dhulka iyaga ka horreeya waa sida beer ceeden oo kan iyaga ka dambeeyana waa sidii cidla baabba'a ah oo kale oo wax iyaga ka baxsadayna innaba ma jiraan muuqashadoodu waa sida muuq fardood oo kale oo waxay u ordaan sida rag fardooley ah oo sanqadhkoodu waa sida gaadhi fardood buuraha dhaladooda boodboodaya iyo sida olol dab oo bal gubaya iyo sida dad xoog badan oo dagaal u diyaargaroobay hortooda dadyowgu way wada gariirayaan oo qof kastaba wejigiisa cabsibaa ka muuqanaysa iyagu waxay hore ugu ordayaan sida rag xoog badan oo waxay derbiga u fuulayaan sida rag dagaalyahan ah oo midkood waluba halkiisuu marayaa oo kala leexan maayaan oo midkoodna midka kale riixi maayo oo midkood waluba wuxuu ku socdaa meeshiisa waxay ka dhex dusayaan hubka dagaalka oo innaba socodkooda kama joogsadaan magaalada korkeeda ayay ku boodayaan oo derbiga korkiisa ayay ku ordayaan oo guryahay soo korayaan oo sida tuug oo kale ayay daaqadaha ka soo galayaan oo hortooda dhulku wuu gariirayaa samooyinkuna way ruxmanayaan oo qorraxdii iyo dayixiina way madoobaadeen oo xiddigihiina iftiinkoodii way ceshadeen rabbiga ayaa codkiisa kaga hor hadlaya ciidankiisa waayo xeradiisu aad bay u weyn tahay oo midka ereygiisa oofinayaa waa xoog badan yahay waayo rabbiga maalintiisu waa weyn tahay waana mid cabsi badan aad iyo aad haddaba bal yaa u adkaysan kara haddaba haatan waxaa rabbigu leeyahay qalbigiinna oo dhan iigu soo jeesta idinkoo sooman oo ooyaya oo borooranaya haddaba qalbigiinna jeexa ee dharkiinna ha jeexina oo rabbiga ilaahiinna ah xaggiisa u soo jeesta waayo isagu waa nimco miidhan waana raxmad badan yahay cadhowuu u gaabiyaa waana naxariis badan yahay oo balaayadana wuu ka soo noqdaa bal yaa garanaya inuu isagu soo jeesan doono oo soo noqon doono iyo in kale iyo inuu gadaashiisa kaga tegi doono barako taasoo qurbaan hadhuudh ah iyo qurbaan cabniin ah oo aad rabbiga ilaahiinna ah u bixinaysaan siyoon buunka dhex afuufa oo soon naadiya oo shir ku dhawaaqa dadka soo ururiya oo ururka quduuska dhiga oo odayaasha soo shiriya oo carruurta soo ururiya iyo xataa kuwa naasaha nuugaya aroosku qolkiisa ha ka soo baxo oo aroosadduna ilxirkeeda ha ka soo baxdo wadaadada madiidinada rabbiga ahu balbalada iyo meesha allabariga dhexdooda ha ku ooyeen oo iyagu ha yidhaahdeen rabbiyow dadkaaga utudh oo dadka dhaxalkaaga ah wax lacaayo ha ka dhigin oo yaanay quruumuhu iyaga u talin waayo bal maxaa dadyowga dhexdooda looga odhan doonaa bal mee ilaahooda markaasaa rabbigu u hinaasay dalkiisii oo dadkiisuu u naxay oo rabbigu waa u jawaabay dadkiisii oo wuxuu ku yidhi bal ogaada waxaan idiin soo dirayaa hadhuudh iyo kamri iyo saliid oo idinkuna waxaasaad ka dhergi doontaan oo anna mar dambe quruumaha dhexdooda wax lacaayo idinkaga dhigi maayo laakiinse waan idinka fogayn doonaa ciidanka waqooyi oo isaga waxaan ku ergi doonaa dal abaar iyo cidlo ah oo qaybtiisa hore waxaan geyn doonaa badda bari oo qaybtiisa dambena waxaan geyn doonaa badda galbeed oo waxaa kor u soo bixi doona qurunkiisa oo uurkiisa xumuna wuu soo kici doonaa maxaa yeelay isagu wuxuu sameeyey waxyaalo waaweyn haddaba dalyahow ha baqin laakiinse farax oo reyreey maxaa yeelay rabbigu wuxuu sameeyey waxyaalo waaweyn xayawaanka duurkow ha cabsannina waayo naqii cidladu waa soo baxayaa oo dhirtiina midhaheeday dhalaysaa oo berdihii iyo canabkiiba way barwaaqoobayaan haddaba reer siyooney farxa oo rabbiga ilaahiinna ah ku reyreeya waayo roobkii hore buu si xaq ah idin siiyey oo wuxuu idiin di'iyey roob intii hore iyo intii dembeba sidii markii hore oo goobaha wax lagu tumo waxaa ka buuxsami doona sarreen oo macsarooyinkuna waxay la buux dhaafi doonaan kamri iyo saliid oo waxaan idiin soo celin doonaa waxa ay sannadihii idinka cuneen ayaxa iyo ladaagga iyo diirta iyo koronkorradu kuwaas oo ahaa ciidankii weynaa oo aan idiin soo diray oo idinku wax badan baad cuni doontaan oo waad dhergi doontaan oo waxaad ammaani doontaan magaca rabbiga ilaahiinna ah oo waxa yaabka badan idiin sameeyey oo dadkayguna innaba ma ay ceeboobi doonaan oo markaas waxaad ogaan doontaan inaan dadka israa'iil dhex joogo iyo inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah oo aan ilaah kala jirin oo dadkayguna innaba ma ay ceeboobi doonaan oo markaas dabadeedna anigu ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad oo dhan oo wiilashiinna iyo hablihiinnu wax bay sii sheegi doonaan oo odayaashiinnuna riyooyin bay ku riyoon doonaan oo raggiinna dhallinyarada ahuna wax bay arki doonaan oo weliba maalmahaas addoommada rag iyo dumarba ruuxaygaan ku shubi doonaa oo waxaan samooyinka iyo dhulkaba ka muujin doonaa yaabab kuwaasoo ah dhiig iyo dab iyo tiirar qiiq ah qorraxdu waxay u beddelmi doontaa gudcur dayuxuna wuxuu u beddelmi doonaa dhiig intaanay iman maalinta rabbiga oo weyn oo cabsida badanu oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca rabbiga ku baryaa uu samata bixi doono waayo buur siyoon iyo yeruusalaam iyo kuwa hadhay oo rabbigu u yeedhayba waxaa jiri doono kuwa u baxsada sidii rabbigu yidhi yo'eel cutubka saddexaad bal eeg waayahaas iyo wakhtigaas markaan soo celin doono maxaabiistii dadka yuhuuda iyo reer yeruusalaam ayaan quruumaha oo dhan soo wada ururin doonaa oo wada keeni doonaa dooxada yehooshafaad oo halkaasaan iyaga ugu xukumi doonaa dadkayga iyo dhaxalkayga oo dadka israa'iil ah aawadood waayo quruumaha way ku kala dhex firdhiyeen oo dhulkaygiina way qaybsadeen oo iyagu dadkaygii way u saamariteen oo wiil bay dhillo kiro u siiyeen oo gabadhna waxay ku iibiyeen khamri ay cabaan haddaba turoos iyo sidoon iyo kulli gobollada falastiin oo dhammow bal maxaad iga doonaysaan ma abaalgud baad ii siinaysaan oo haddaad ii abaalguddaanna intaan dhaqsado ayaan degdeg abaalgudkiinna madaxiinna ugu soo celin doonaa waxaad qaadateen lacagtaydii iyo dahabkaygii oo alaabtaydii wanaagsanayd oo qurxoonaydna waxaad geliseen macbudyadiinna oo weliba dadka yuhuuda iyo reer yeruusalaamna waxaad ka iibiseen dadka gariigta ah si aad iyaga dalkooda uga fogaysaan aawadeed haddaba bal ogaada iyagii waxaan ka soo kicin doonaa meeshii aad ka iibiseen oo abaalgudkiinnana waxaan ku soo celin doonnaa madaxiinna oo wiilashiinna iyo gabdhihiinnaba waxaan ka iibin doonaa dadka yuhuuda oo waxay ka sii iibin doonaan dadka reer sheeba oo ah quruun aad u fog waayo rabbiga ayaa saas ku hadlay haddaba quruumaha dhexdooda saas ka naadiya dagaal isu diyaariya oo ragga xoogga badan oo dhan soo kiciya ragga dagaalyahanka ah oo dhammu ha soo dhowaadeen oo iyagu ha soo baxeen haddaba birtii marashyadiinna seefo ka tunta oo majooyinkiinnana warmo ka tunta oo kii itaal yaru ha yidhaahdo xoog baan leeyahay quruumaha nagu wareegsan oo dhammow kaalaya oo soo dhaqsada oo dhammaantiin isa soo wada urursada rabbiyow kuwaaga xoogga badan halkan u soo dir haddaba quruumuhu ha kaceen oo ha yimaadeen dooxada yehoshafaad waayo halkaasaan u fadhiisan doonaa inaan xukumo quruumaha hareeraha ku wareegsan oo dhan waxaa beerta laga goosan lahaa way bislaadeen haddaba mindi la gala oo macsaradii canabku way buuxdaaye kaalaya ku tunta berkedihii macsarooyinka way buuxsdhaafeen waayo iyagoo xumaantoodu way weyn tahay dad badan oo badan ayaa ku jira dooxada xukunka la gooyey waayo maalintii rabbigu way ku soo dhowdahay dooxada xukunka qorraxdii iyo dayixii way madoobaadeen oo xiddigihiinna iftiinkoodii way ceshadeen rabbigu buursiyoon buu ka qaylin doonaa oo codkiisuu kaga hadli doonaa yeruusalaam oo kolkaasay samooyinka iyo dhulkuba gadhiiri doonaan laakiinse rabbigu wuxuu dadkiisa u ahaan doonaa magangal oo reer binu israa'iilna wuxuu u ahaan doonaa qalcad adag oo sidaasaad ku ogaan doontaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah oo aan deggan ahay siyoon oo ah buurtayda quduuska ah oo markaasaa yeruusalaam quduus noqon doontaa oo shisheeyaal dambena iyada ma dhex mari doonaan innaba oo wakhtigaas buuraha waxaa ka soo tifqi doona khamri macaan oo kurahana caanaha ka soo shumi doona oo webiyaasha dalka yuhuuda oo dhammuna way durduri doonaan oo guriga rabbigana waxaa ka bixi doonta il biyo ah wayna waraabin doontaa dooxada shitiim dulmigii dadka yuhuuda lagu sameeyey aawadeed ayaa dalka masar cidlo noqon doonaa oo dalka reer edomna wuxuu ahaan doonaa lamadegaan abaar ah maxaa yeelay iyagu dhiig aan xaq qabin ayay dalkooda ku dhex daadiyeen laakiinse dadka yuhuuda weligiis wuu jiri doonaa oo yeruusalaamna way raagi doontaa ab ka ab oo waxaan u aari doonaa dhiiggoodii aanan horay ugu aadhin waayo rabbigu buur siyoon buu deggan yahay